iska duubintay ilii bushiisinhaytayilii bushiisinhaytay kaberedkitood arrankayno babbadoo haay waayan bogey bandiiradaynoo biligle baahidii ah noo batay ih bilaayodii arrankaynoo babbadoo haay waayan bogey bandiiradaynoo bilig bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullah asxaabi ka dhowaada barnaamijka tartan aqooneedka ee shabakada warbaahinta raadiyo warsan oysan inkubarateen hamiin kasta saacadun haato madisa hadiyeedaha deerta inaysan ku dhegaysataan barnaamijkii tartan aqooneedka oo markaas ka tartamaayeen xaafado magaalada baydhabo barnaamijkii iyo hadda sii bilaawdaan maybaana iila fadhiya muxudiin xasan maxamed xusni maxamuud xaaji maxamed tarash iyo nay maxamed salaad cabdulaahi nuur alan jaceelow maleele dhammaantiyo mayba ka sugayeen stuudiyaha farsamayaqaanka magaashay mayleeraas maxamuud gaabsha asxaabeeraad lahaada gaabsha usuba gaabanaha iyo deeqo stuudiyaha uukama ere asxaabiga ka dhawaada barnaamijka tartan aqooneedka raadiyo warsan inigay midigdee mayba fadhiye nuur hasan maxamuud gololow bisi ka wareegy
waayahay akhyaare hamiin fayle markale waa barnaamijkii tarta aqooneedka idaacadda warsan oo wakhtidan oo kale u ka barateen cabdulaahi jecelow oo ka ay tartan ku rajahayn labada xaafadood
barnaamijka tartan aqooneedka raadiya warsan oo kamid baa ka tartami doonaana wareegii saddexaad islamaad oo xalay markaas wareega koowaad isanin bilawdi oo kumid baa tartan xiisele ku rajeeyeen xaafado shal ee horseed a iyo daynunay b horseed a iyo daynunay b mayba markaas ulka iyo iib ku yiina barnaamijka tartan aqooneedka gaar ahaanna wareega saddexaad oo markaas neg outka a waan la kashal hirow lamadan tartamyaal xaafadii lakubadii oo ka guud ahaanba maba iyo ku degaasee baska tartan aqooneedka ee xaafado iyo wada saaranyin horseed a iyo daynunay b mayba ku rajeeyey in tartan xiiselayo ha bandhigaan waana markaasa kudayiisho iyo nagadan xaafado heri ee barnaamijkan ka tartami doonaan unweeroy lamada xaafadood halow horseed e halow raadiyo warsan halow daynunay b halow raadiyo warsan eediyada amaasiyin lamada xaafadood bakadka teleefonka xaadirka iyin mayba rajeeyey in barnaamijka anshaxa katiija iyo nila ilaaliyi doonaan taas oo kalena markaasa shuruudo barnaamijka ee awalbun intuu ku sheega jarnay iyo ka dhagamaan shuruudoobe markaas mayba iniska jaraana haano markaas iyo lagu fadow iyo haano un noo fadow haan iyo lagu fadow mayba markaas dhiib ku ataa ama ku mid eh ini iyo qadka teleefonka iyo ka hadalaayaan iyo nadiif haada saas oo kalena afhayeenka jawaabo biyo usameel gooni ee teleefonka laseeda wayna saas oo kale laku fadaya xaafado in markaas haddii iyo cabasho gobaan barnaamijka nambarka iyo haddaka ka hadalhayaan onkubadna oo teleefanada gooniga ee una sii doona iyo noola hariiraan kaasoo markaas cabashida iyo ku muuji koraan iberli halsiyeed konton soddon afar siiti afar xaafado saas oo kale meebaa laku fadeeya ini sadiyada tooka lanweerowa xaafada su-aalo iyo isku le sadidaas tooka walkubadana ninweeri doona sadidaas jeer dhatiyo iyo halowna iraan marka koowaad haddii lanweeriyo dheegiwaayta mar lamaad yalanka nage mar saddexaad yalanka nage mar afraad way ku wareejiye su-aalo waana kugubadaasa su-aalo mibaa lan wareejiyey xaafada kale waa su-aalo iyo leh iyo mibaa la siiyaya xaafada kale dhinaga kale su-aal faa'iidaysi ee haddii iyo helaan haltookiyo lanweere mar lamaad ma inka nagow faa'iide fursad ma leh haltooki lata haddii cabasho dhinaga teleefonka iyo ka hadalahayta ama cilad teleefonka iyo ka hadalayan kakoyta mayba markaas lakufadeeya intii su-aalo lan weydina ku hor iyo ha gudbiyaan cabashada teleefonka haddii iyo cilad ku dareemaan oo saasiyo ka bedeladaan mar haddii su-aal la weydii masugaana inay markaas iyo xaliyaan teleefonkaas lamada abwaan oo ka barnaamijka noola qiib qaado doonaan abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash iyo faarax xuseen xaaji abwaan weerow lama warqadood yelan shal dhiibi mayna ka shal qorana horseed a iyo daynunay b lamada warqadood niinfuro bal lamba nasiibka kijay iyo xaafadda uu ku isla jara doona daynunay b faaralsaaji abwaan weerow anoo ahaaba may galantay kahaayan haanshidii oo bilaawka inagada fadhi mase
taageeraad agnagada lahayd waa taageero xaafadii aad agnagada lahayd ha waqti nasiibka daynunay oo haddana bi iyo galanta ka hay isba waqtigum micnaashana ma eta inana daynunay markaasay lasafana wakiilin eta ha wakiil tartameed waayahay Ah.
daynunay haddii ada uu ka wakiilin ata Mm.
waana warqadii daynunay bi ada hayta ha wa daynunay marku gordaas ada daynuna oo in- intii mayba ogaahun laama fayla saarinya hegi hagaasba gudateedo yara ka jare laakiin magaalada gudaasha walyaable doy eta lanke ka usubagnaha nuu musqulkaada inka badayaan ma inta anbaa
daynunay lanke ka usubag hanuunkaada dad marka dhubo musqulo banaanka le kaban bahay ma walaaka hiridaasa dheegino aniba mado hiriti wahananiho kaaduwa lanki ka usubag oo madaasayseed ha ma dadka deegaanka ma jarta dadka shaqeeya?
deegaanka me lanki ka usubag hoo biyo dhammayba aragay aniba iska aragay kastoo kaada hanuu musqulo dad maka gudugudaayo banaanka leha ka rafudo waraa usoo dhisisou leha ka horsuulime tan may sababta me kono jifirla meeluleyna saaso ifla jifirla kasaas ada haberdaani weliwadaagi haana kasaaso jiir haanka koryaata jifirla makasaaso marka waagwane makasoo kan jifirla meelkoogi waayahay eh, abwaane microfonka daaroy adina ukumeba taageeran eta xaafadda eh, horseed ee hamiinkii laha dhaafina horseed layn haytii taageeran horseed itarash allahaska teegi horseed way buhaa beledka qadiimteeyu beledka ogtaa beledka shan buulik yaal buulya shanta kasaaseeda maya inin sheegba yaa inin sheegba buulo gawaaweyn buula hadama buula nuuri buula jimaac buula awdeerow tee kasaaseeda buulo gawaaweyn Ah.
intakiyaal bardaalu meh buulo gawaaweyn may buqaa horseedu waa kaa hataa fahanti horseed Hadda- uu ka adii taageeran eh ha horseed may ku gordaas ada horseed bu ah Hor- horseed horseed baa la erere meli baydha un korreytiyu aha meli baydha un korreytiyu dadka caanka eh oo baydha la tilmaamo horseed Meelaha jira.
ma abwaane yaa horseed wulwadaag makuweynama walaal hooyada inta korin hooyada hadalay buu alla leeyahay buur jamaa leeyahay abwaan weerow eh, Shanta buulo ku jirta.
microfka oo horeeyey jiray barnaamijkan booska ala fadhiidoona fadhiyi jiray muxsin qaasim qaarib jaakole oo xoogaa aajisan ilaahay caafiya hamiino badanna inta taageero unku haya xaafado eh, isiyo saaxiibkii abwaan tarash uu ka markii horeeytiyo tartankan intiisa ha bilaawaday bilan ramadaan ada uu ka xaafadan ama tartamayaasha deegaanka daynuunay ya taageeran eta daynunay halow dhe la hadal dhiirigeli waana walaa la kufadow iyo iyo walaada la kuwafadow bal warsoy ha koobwan aan hadda wargadi oo eh, lanki ha su-aalo bilaabo fadiho iilatana muushi Ah.
hadda wargad kala hagood uukaan i biyo aska hirin biyo miya tan biyaana biyo tarashadin
ha ee ma bahala kordo halo daynunay Halo, weero cadde.
may balafaday barnaamijku markuu saneyn bilaawada su-aalogi la gudagala ini oo eh, indhig lahaatan afyaankin koolehaada isbabeddelkana la dhaafa afyaankan usahaada kula doojaysa fayla lamtahamow lamaada daqiiqa oo fursada lasan siiyo su-aale intiisan ka mog intiina eh, su-aalogin habandha kataan su-aalogi eh, lamaa daqiiqa markiyeeda dhammaata ini lalaab kale injarna una oo eta li una oo eta laninka badiina eh, iftiftaaxga lahasku yaray maadaama iftiftaaxga beeliay laakiin su-aal walba eh, todoba su-aalood todobada su-aalood marbaaga ku jawaabas una oo ee una ogmaankeedaata daynuunaata tartamayaata daynunay dheus ha may bafadaana ini anshaga sida inka fayl ni kala ilaaladaan barnaamijkeena usahaniye yuti noo dhamaado waana lakaxi faabtamo may fadaana ini si sharaf ay ukan tartagna ma- maadaama anin wakiilsin ku ah iilagabtana
Hay, abwaan ee dhoo waayahay barbadada ubsitanin sheeg en barqadahan qobsiga buu ahaa ee su-aalo lakay bilaawo doona ah su'aalaha ni bilaa ma jira dheh weero lafjinka lafjinka eh egoy lafjinka eh egoy Nin- ma- ma- hubunta maalin kale ma- kutaab yaa may baleerag saasa Hmm.
ma hubinta maalinka le kutaab mihigidaas mugurje me Ah, ah, ee mugurje beenta me.
me ee ad maalinka eet aawke et Ah.
tanka nin kaa roore lagama dab- daba utumo haddii kale agwaane wuu kuu tubinaa ishu tufkaa gelina nin kaa roore haga daba utumin zaaway ah widay kii jiraya ilaahay caafiya sunna aamiin ndoana sidii xalin oo kale ndoana ilaahay caafiya inta jirin Amiin.
kulli ilaahay caafiya aamiin سيد عقدوه هرساد ويبا لها هرساد هلا هو هرساد halo, Apa?
Abdul Mahmud Haji Muhammad Yero Tarek.
اه هرساد قديم واي بينه قديم شوي تيرك واي من دليق ويبا dhisanyaa tiirka tiirka oo moqol mooka dhaba mindiraas ma dhisanaado baydhawo moqoshe tiirsa isagu horseed yala singre horseed magaasha hal dhuuroy hal xafidoy sidana singsheegay shuruuda hadda weeru siin sheegay isin kolay dhiigasin sidaas ma isticmaala waa kii tartankeenii nimbadaada guule isaga iskule markee si horseed u sin eri tartankan horseed dhan haadaa dhatamaa haa Haatoy.
waa loo horseedan haada waa yahay xusni
waayo hay-ada maasinyin abwaan weerow iyo abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash su-aalaan koreyta oo weliba ka daafuraan oo ilaahay alla ka nagida waa horseed eh, hallo horseed halo radio warsan horseed dhiga fura su-aali koowaad ee tartanka oo ka nasiibkiisa waal dhatan weliba andhiyaase satan sheeg suurad qur-aanka ku mid eh oolanka saw suuradii bilaantiirayt marlamaada kanage sheeg suurad qur-aanka ku mid eh oolanka saw suuradii bilaantiyarayt marlamaada kanage diiniyu sheeg suurad qur-aanka ku mid eh orlanka saw suuradii bilaantiya raaytay jawaabasin ku rajaan insha allah hallo horseed e halo radio warsan jawaabta
bismillah su-aalaas jawaabtiyo insha allah waliba nagan doonto suuratu dalaaq ama idaa dallaq kanag suuratu dalaaq ama idaa dallaq sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii koowaad oo laga bilaabo tartamayaasha xaafadda horseed ee jawaabta su-aalaasiyo ku biyan wayba waa too sax ee lama dhibcood horseed
bismillaahi bismillaahi bilacwati baas male horseed weli horlay jira isan horseeda boloonig isan horseeda Een, haddii ilaahay kii roonya cayaaro isan horseeda wada kulli isan horseeda tartanka isna in horseeda unmadu maysu dhiyaan isintiin ku fiiriyaan Ah, madiyo ma- lama horseedayaan may may isin horseeda isin are doonina leebatin may may dhow dhatum waraabiga buu daleelun waayahay lama dhibcood ay ka bilaabaan he lama dhibcood dhibcada koowaad wayba waxaa lan horseed reer horseed ee dadkii hore usulay ku damboy shireediis lay ku damboy mayfada shireedi dadkii hore alinkom karo haye lankaasa karo lankaas wayba la ree aanoy mister aanoy ahey magamasin marka aanoy aawa laakin dadka hata kuway weerowsay hado ma gorodan alle shoomo una amal ma yesterday people ma eh Ah, may may wahay no magasa koraan waayahay dhibada kale way balijeeyey carow arlaadi wiilishee balijeeyi jiray iyana jeeye isleyin horseedu wala- walaadhan horseeda isleyin aanay horseeda ciyin walaadhan horseedu carow arlaadi horseedu wala kulli horseedu horseed arlaadi Ah, horseed arlaadi arlaadi walaa kulli arlaadi waay ahe darsa wanaagsan
hallo daynunay
helo radio warsan daynunay diyaar garooba su-aali lamaad ee tartanka uu ka dhini karaad nagadaasa su-aali lamaad oo diini ah weliba andhiyaase satan sheeg suurad qur-aanka ku mid ee orlanka saw aroosada qur-aanka marlamaada kanaga sheeg suurad ku mid ee qur-aanka orlanka saw caruusada qur-aanka marlamaada kanaga su-aala weliba waa diini weliba andhiyaase satan sheeg suurad qur-aanka ku mid ee orlanka saw caruusada qur-aanka jawaabta siin ku rajaan insha allah hallo daynunay b halo radio warsan jawaabta jawaabta waliba waa ahaa arraxmaan kanag arraxmaan sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lamaad oo diini ah waana lagu weydiiyey tartamayaasha xaafadda ama deegaanka horseed waa daynunay iyo waa daynuunay eroor ha lahaada daynuunay jawaabta su-aalaasiyo ku biyan wayba waa too sax ee lama dhibcood daynuunay
sida naftiyo daynuunay bilaaw lama dhiba ood maadaama horseeda la faleer daynuunay naftir jeeba horseed haynin kuwele hoo wawib oo horlanjarle horseed kanagadow daynuunay lama dhib ood baraaw inta dhike biirarka saare han- hanbaha koran toosh oo batteriis fule ho qabta mayba siin saare biirarka kororoogisan saare onko alama dhibaad ku qaadaa nin haddaa in lugaasiyeena
hallow horseed e hallo radio wartan horseed su-aali saddexaad ee tartanka uu kan diyaar garooba dhini kalen weliba nagdaase su-aali koowaad oo juqraafi ee welibaan dhiyaase satan sheeg magaaga dabeela ha ku kahaas kanabamelase sheeg magaaga dabeela ha kahaase xilliga gugo ee wadankan marlamaada kanaga sheeg magaaga dabeela ha kahaase xilliga guga ee wadankan mar saddexaad juqraafiya weliba iskulaha horseed ee sheeg magaaga dabeela ha kahaase xilliga guka ee wadankan jawaabtasiin ku rajeena insha allah horseede hallow horseed hallo radio wartan jawaabta
bismillaah alxamdulilah wanoo tartamayaasha xaafada horseed ee su-aala jawaabtiye insha allah waliba kuku jawaab nagaane dabeelad waliba lankastay
maylankase dabeelas waliba lankastay dabeel koonfureed
sikalan dhig maylankase
dabeelas waliba lankastay dabeel koonfureed dabeelle magaashe
ama ariyaad aljunuubiya af soomaaliyay
dabeel koonfureed ama ariyaad aljunuubiya saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aalihii saddexaad ee tartanka waana nagadaasi su-aal taariikh ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed ee jawaabta su-aalaas iyo ku biyan way buwaatoo sax aan hayna hallow daynunay hallo radio wartan jawaabta insha allah jawaabta waliba waa dabeel ragacleed
jawaabta kanag
waa dabeel ragaaleed dabeel ragaaleed saxiyo qalad guddiga
su-aalihii horseed gorod waayan wayba haddase ku faa'iidaysayaan hortaalee tartamayaasha deegaanka daynunay daynunay jawaabta iyo ku biyan su-aalaas may buwaatoo sax aan hayna mar haddii ka suwayan lamada xaafadood guddiga wararka saase fayay saase ha ya lamhaafadood an su-aalo oo dabeele kas waayana dabeelas mayb waan haaka tilmaamood ee basin sheege maya magaaga la faday bus hakat yaleere geedoora dhagaageen handhoo buskoo galaas dabeelas yeedu sinadkiib ma doow mita lamaa sinad ma doow abwaantarash
dabaala Hmm.
dabaala rooba she rooba ka dorto bushiko eh bushiko eh bushigud sax nabad mud reer xamar waa raana Hmm.
reer xamar waa raana Hmm.
ee dabeela kacday koofrow waay ala ducaysto yaa raan markii dabeel aragaan ducaysdaa dad kulan way baraan dabeel xagaayo dabeel dabeel raggaalo ama dabeel xagaa yaa raan rin dabeela siiyay barka ducaysee geedagii dabeela ay gardoonaad
ay ada dabeele koogdamay geedagii dabeela ay gardoono dabeele ah wait waay maya madiya kooytalay geedo ma dheegeena
geeda dabeele ay gardaron hadda ka hor jawaabto jawaabto may ku dhiin abwaamuhadiin mustafa jawaab godob eh jawaabta ma dhan geedo ma guurnee galgaduud ma deernee garow man araabnee Hmm.
sidii geedi baabuhan Ah.
gartiyo ingiliido keerimaa Gini eri, laakiin godoba laakiin ha waaya hosnana gartam ay la geliyineegaba
waayahay guddiga iyo jawaabta bismillaah su-aalii koowaad oo haddii su-aal juqraafi ee habaalmartii tarta habaalmartii tartamayaalka xaafadda horseed si ku faa'iidaysaan liin hordhikii tartamayaalka deegaanka daynuunay jawaabtii ku bi- maadaama lamada xaafadood ka sugaayeen su-aalaas jawaabtee meeba meebanadaase mansuun koonfur galbeed meeba dhinkase man mansuun koonfur galbeed
hallow daynunay hallo radio wartan daynunay dhaga fura su-aali lamaad oo juqraafiya weli bandhiyaase satan sheeg magaaga dabeele kahaase xilliga deerta ee wadankan marlamaada kanaga daynunay dhaga fura su-aali lamaad oo juqraafiya u sheeg magaaga dabeele kahaase xilliga deerta ee wadankan mar saddexaad sheeg magaaga dabeele kahaase xilliga deerta ee wadankan jawaabta siin kurajaana daynunay b insha allah
bartayaa jire buuga tartanka darkaa ku dar bartayaa jire
halo daynune halo radio warta jawaabta jawaabta waliba waa mansuum waqooyi bari kanag mansuum waqooyi bari saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aalii afraad ee tartanka waana hayti su-aal juqraafi ee la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay jawaabta su-aalaasi oo ku biyeen waybuwa toosax e lama dhibcood daynuunay lama dhibo deynuuna ee dogmamehotiwedebelahanbela mansuumalneer unun meelerahaanwe dogneen waawenin aftiine dawgalanle lama dhib oo deynuuna inta dhikaya ma taaniska hadliya meeluma dhikaw aanuodhaylehas habadya taaniska hadli lama ani haysadee
halo horseed e halo radio warsan horseed ee dhiga furo su-aal taariikhaha siinka dararta weliban dhiyaasa sadatan kun toba boqol lixdan iyo sideedkii mebahadeeray masar iyo etoobiya sahmiya si usan sahmi webiga neel hataba sheeg magaaga sahmiyagaas marlamaada kanaga kun sagaal boqol waa kun toddoba boqol lixdan iyo sideedkii mebahadeeray masar iyo ethoobiya sahmiye si u sahan sahmi webiga neel hataba sheeg magaaga sahmiyagaas mar saddexaada kanaga horseed ee dhiga fura su-aala taariikhu waliban dhiyaasa satan kun toba boqol lixdan iyo sideedkii may bahdeeray dalalka masar iyo ethoobiya sahmiye si usan sahmi webiga neel hataba sheeg magaaga sahmiyagaas jawaabta siin ku rajayaana insha allah
bartayaa jire deegmal fadaayo hoo wal barti bajeedadaa halo horseed e halo radio warsan jawaabta suaalas jawaabtiye haddii ilaahay or waliba nagadaase lankaas magaashii waliba leeraayo james brose kanag james brose saxiyo qalad guddiga
waayahay ee, su-aalii la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed ee jawaabta su-aalaasi oo ku biyeen waybuwa toosax e lama dhibcood horseed
waayahay jacaylow ku gudoomiyo lamada dhibcood lama kalena ku sugay waayahay lama dhibcood horseed dhibcada koowaad wayba isinku dhiibey qof isan kasaasaan maamooyinka maamooyinka ee maamo kamid ee maamada maamooyinka horseed korkaasan waana siin sheega maamadaas waa tee wadan arey marin crombow marin hursal oo kamagaadheer marin crombow yaa sinka dhiibay hal dhibcood dhibcad kalena wada sinka dhiibay carwo arlaadi maamulaha kan dhata oo waa kee dhata dheelaw meelna reebsa in sheeg cayaaro arbiter ha arbiter xasan faney iyo liban abaxaa ha ha arbiter dhataka dheelaw wali roor dhikow ku erag Ama- ama- markununa madaaro meelna maroogsido albetar leka dhiidi meelna maroogsido meelna madhaliyo maadaaro roorna dilay roora qowkasi roora qowkasi ha warka nooc badan meerga usule in rooreen dadka kale walaaba sulma sulma us bulma dhaliya wala ma bulma dhelaw roora qowkasi nafta ka gaari furanbana rag weeri waayay lama dhabo horseed dooreega halo daynune daynune dhiga fura su-aali lamaad oo taariikh ay hasinka dareerta weliban dhiyaase satan kun sideed boqol afartan iyo kowdii ilaa kun sideed boqol konton iyo liftii may bahadeeray magaalada leeraw keed sahmiye si usan sahmi webiga leeraw sambisi hataba sheeg magaaga sahmiyagaas marlamaada kanaga daynunay dhaga fura su-aalatii lamaad oo taarikh ah weliban dhiyaasa satan kun sideed boqol afartan iyo kowdii ilaa kun sideed boqol konton iyo litii may bahadeeray magaalada leeraw keeb sahmiye si usan sahmi webiga laka magacaabo sambisi hataba sheeg magaaga sahmigaas mar saddexaada kanaga daynunay dhaga fura su-aalatii lamaad oo taarikh ah weliban dhiyaasa satan kun sideed boqol afartan iyo kowdii ilaa kun sideed boqol konton iyo litii maybahadeere magaalada cape sahmiyesi sahmi webiga sambisi leeraw hataba sheeg magaaga sahmigaas jawaabta siin ku rajeeyana insha allah
برتنا جري بوق سرت بين من فضانو هو البرتي بجي غزال
hallow daynone
Aló, Radio Huerta.
jawaabta Diverso Libanairate, David Livingstone.
kanag David Livingstone.
mar saddexaad kanag Living, David Livingstone.
Qo- qofka koo hoos hadalowna aamusoy jawaabta fursadda shileedii hata kasiya waliba waa kanag daynone jawaabta kanag daynune hallo
David Livingstone.
sax iyo qalad guddiga waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay jawaabta su-aalaas yoo ku biyeen waybuwaato saxe lama dhibco daynuunay lama dhibcood ugu weyn ugu bileerin oo ay ku dhaweeyaha saaro mase bajaaj aa saara ma bajaaj ni horta dal- bajaaj hamiinimo un dhiibi fada lama dhabo koo dheb laakiin ma liyaabay oo aan la iswarseeye bajaaj giya si baawar gatare oo balaanta iyo yaaka iyo dadka dhanka kaasoo nadaamangeeta iriidahoo ka dhelmen il dheeratis ha bajaaj iriidahoo ka dhiibi wallahi il dheeraas may daari
ma isku bedele maykooda no ilaahay marshay bajaaj giya iyo hamiin iskugu jigo ma eh hamiin il dheerta Mhm.
wallahi eh lankeli dareero lama oo ban eyunda ku kutay leekaas bajaaj oo hamiin arag inhan dheer Eh.
lankeli dareero Talent ya. No ganda.
lankeli dareero Ah.
hamin daraan hoob aragta Mm.
hamin isiga
Horta bajaad ma kaliya ay hamin il dheerta. Lan idin lagu ku taay. Walaad dhamanta askar umadi dhahan dhaga. Meelkaas ku bato hamin walaad dhamanta.
ama aan markii sheegna Marka bajaadna ma saaro karo dhaweeyaha saari lama dhib oo aadin hayn lamaad hor anis ka hal yahan isin hal yahan dadkuna mirahay ma saaro nin kaaro laga ma daba qutumaan dhahay waan la soo daba qutumuyaa yaan soo gaarin. Lama dhib oo yin horseed. استغفر الله استغفر الله استغفر الله
hallo warseed
Aló, Radio Huerta.
horseedan diyaar garooba su-aali koowaad oo fiisigas ee waliba dhiyaase sida tan haddii rakaadyada lama ilood oo jabaq ha saareen shal-iyin afartan iyo sagaal iyo konton ili wareeg birsekin mayu rakaadka furuqsho ama faraqoodu mar lamaada kanaga fiisigisu su-aalo walibaan dhiyaase satan haddii rakaadyada lama ilood oo jabaq hasaareen ama jabaq hasaareen shal-iyin afartan iyo sagaal iyo konton ili wareeg bersekin mayu rakaad furuqsho mar saddexaada kanaga fiisigisu haddii rakaadyada lama ilood oo jabaq tiyo hasaareen shal-iyin afartan iyo sagaal iyo konton ili wareeg bersekin mayu rakaad farqooda jawaabta siin ku rajayaan insha allah برتنا جري بوق سرتك بركا خدل برتنا جري
hallow orset Aló, Radio Huerta.
jawaabta Yo les digo a ti, a ti la hey, ahora bonita, para abajo, soldado Hartis,
jawaabta kanag soldado Hartis.
mar kale kanag
Waa waliba nagabaase todoba wareeg ama todoba hartis.
fursad kale kasiya jawaabta hobsi kale andhig ka korta andhig waana kanag
Su'aalo jawaabtiyo waliba nagabaase todoba wareeg per second.
mar kale kanag Waa todoba wareeg per second.
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed jawaabta su-aalaas yoo ku biyeen waybuwaato saxe lama dhibcood horseed
ahey horseed lama dhibcood horseed lamada dhibcood oo ka dan isan kasaasan maan isan kasaanasin hasin ku dhiibaysay way hasan waayahay dhibcada koowaad way baa aan dhiibay abdiye mukhtaar oo kumid hayo fanaanintii arlaadi tan kalena way baadan dhiibay maclan mac maxamed aadan jimcale bitey qorshuun xeel horshada dadka qadiimka ee oo buuragooba asaaska ah marka lamadaha dhibcood meelaka doonada waa kay xusni hallo daynunay
oo raadiyo warta daynunay su-aali lamaad oo physics e dhiga nfura walibaan dhiyaase satan lama faraley yeerto rakaad shanishal iyo saddex boqol iyo labaatan hartis iyo saddex boqol labaatan iyo afar hartis yamar leeraay mayu jabaqda qof ka dheegow marlamaada siinkanaga lama faraley yeertadiyo rakaad shanishal iyo saddex boqol iyo labaatan hartis iyo saddex boqol labaatan iyo afar hartis yamar luweeri meegow jabaqda qof ka dheegow mar saddexaada kanaga lama fariley yeerta rakationishal iyo saddex boqol iyo labaatan hartis iyo saddex boqol labaatan afar hartis yamar luweeri mayu jabaqda qof ka dheegow jawaabta siin ku rajayaan insha allah hallo daynune aloo raadiyo warta jawaabta jawaabtu waliba waxa soo xaartis
kanag soo xaartis sax iyo qalad guddiga
waayahay ee, su-aal la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay jawaabta su-aalaasi oo ku biyeen wayba waa toosax ee- oo he.
toosax ee lama dhibco daynuunay eed iyo eed lama dhibcood waa sugaay waa kasaay tarashon mayleka aalase lang oh ya dadka oo dhamaarka dheelaan laguraay maarna marka beyaasa badan mase warbadan yoo dhakadaan oo eh, bahalka lagu kurooyay mase eh, laadhu dadkoo dheelaan oo doolanka sugaay amal oo aan dooga in la shaane kuka dheewlay maa dhosi hawele lankaas amal tarash warma keen dhamo gooki lankaas haata warma dhamo lama dhib oo daynuunay inte dhike inte dhike inte yaaqi laamag dhatiisa dhiki meel kale ana jeeyo mala uu ka dhibco sharbabadaana ama dilaalku goyta balaa lama dhibood
waayahay akhyaaraha idaacadda warsa ee magaalada baydhabo inaanu dararta muujada fm ka siiyo tu isiyeed dhegeysan laba maga hartis barnaamijka tarta aqooneedka raadiya warsan waliba taabgeliyahan walaalaha garab walaal saas oo kale dhiniga su-aal diyaarinta iyo meelbaasi weyn ku qayb qaadadahayn iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir saas oo kale dhiniga dhextaalka iyo meelbaa ku qayb qaadadahayn hamiin kasta ururka horumarinta deegaanka ee muddo magaasha lahangaaba ilanka sawdeedo saas oo kale waliba aan mahadnagaana tiimka stuudiyaha oo nin kasta dulqaadna muujihayaan tiimka garab walaal iyo abwaaniinta saas oo kale waliba aan mahadnagaana farsamayaqaanka maxamuud gaabsha oo aala barnaamijka usuuna farsamayaaw saas oo kale bilaal hilaal sheekh shuceeb oo dhiniga facebooka iyo waliba beeshka usuuna galankahay ee aan mahadnagaana oo usuuna waqti badan geliyahay barnaamijku saas oo kale macna cali cabdinuur iyo usuuna aan mahadnagaana oo howl miisaan leh ku hay barnaamijka tarta aqooneedka raadiya warsan ee magaalada baydhabo su-aalaha dararta wali balaha horseed hallo horseed aloo raadiyo wartan horseed diyaar garooba su-aal waliba siinka dararte biology ee walibaan dhiyaase sidatan maylilijeeda marsh marshubalis marlamaada kanaga maylilijeeda marsubalis maylilijeeda marsubalis jawaabta siin ku rajayaan insha allah
aloo raadiyo wartan horseed jawaabta
eetuwalajeedka ni nagadaata he neesdaysa taasoo gaagoodan hinjirto oo unugu nagadaata anka koraana ilmagaleynka laakin mayba si dhimaystiran an horay jeel oo gaara lankasoo booj
jawaabta kanag waana tartiibe
tuwalajeedka ni nagadaata neesdayda aanasoo gaagoodan hinjirto unugu nagadaata si dhimaystiran aninka koraana ilmagaleenka laakin naybasi dhimaysiran koraase mee o gaare lankaso bood abjer
saxio qalad guddiga
waayahay ee, su-aal la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed jawaabta su-aalaasi oo ku biyan way buwaato saxe lama dhibcood horseed
waayahay may balaagay inama labaatan jeer ma la dareera horta weeroo labaatan jeer ataan markeeda dareera waa labaatan jeer haddu qoor anoo ama haaj sunyaaba afartan jeerna meel legdima aan afartan jeer ama ila legdim korto woogsaad idiye ma la leydin jirna meel dega wala banaankayin mur adinka goodido oo ada leydin jiro haddaba haddaba leydin jiro iskala degta aday kintaale banaankayin mur markay leydin jiro hadda degta leydin jiro kan miskeeda deeda tihaabiya dhiriga hoole dhadhiiga hooriya dhadhiiga weela saxmeed dhadhiiga dabka huriya oo Balaanta dhow- dhowaaye.
haarka ka dhigay balaanta Dhowaaye.
reedaada labaatan jiro ataa oo nagu haarku ma ka dhigi Ah.
dabku ma qaadi dabku huriya weela sad markuu laakiin aad imi ha ha iska jirkii dardaarmeena ha lama dhawood dayno ah
nasiyaaba ma nasiib afkee beentisu ha aan laba
afkee beentis horseed laba dhibcood dhibcada koowaad aysan ka dhiibay hortaba aan kii dhiibi jiray aliitay gabirtay ana dhiblaanka dhale jaaqoda indiiday dhiblaan wirka dhalayari
ariitay oo dhiblaan dhali dhew ha dhiblaan dhale dhiblaan ku dhali balata ما ما دوي قجر يا ariitay oo dhiblaan dhali ما عنده انه بعضن كنا ما بسين ما قايل اريتو او ما قايل او ارتي ما قايل لته markuu ma ernahay ariitun ariitun anjeere hoob unu kaan anjeere ka aaman
moosa hoob unu qoynon isku moodan yeeran bilaahin kiide markuu haanas adhaato aan ariit isku moodasan tam la neere meel ba sagni bilaahin ba sagni habada ma higdifan waayahay dhibcada kale aysan jiri ayn jee wayba aan jeeyey meel aan jeey jiri korodaasan carwo arlaadi raabta seedaa ama falla koraada yoon arlaadana insheeg si dhee اه وهذا ارلادي وحسين ارلادي ولا كل ارلادي ارو ارلادي ونو ارلادي hallo daynunay daynunay dhaga fura su-aale lamaad oo biology ee wali bandhiyaase satan sheeg magaaga lankuweerow xayawaanada naasleyda eh oo ukunta dhalaas sheeg magaaga lankuweerow xayawaanada naasleyda eh oo ukunta dhalaayan marna mar saddexaada ka naga sheeg magaaga lankuweerow xayawaanada naasleyda ee oo ukunta dhalaayan jawaabta sinkura jeena insha allah
ಬರತನಾ ಜರೆ ಮೂಗ ಚರ್ಕಂಕ ಗರ್ಕ ಕುದಲ್ ಬರತನಾ ಜರೆ ಬರತಿ ಬಜೇಗದಾಲ halo daynuunay halo radio wartan jawaabta jawaabtu waliba waa monotherm
kanag monotherm
mar saddexaad kanag monotherm monotherm sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalilahayn tartamayaasha deegaanka daynuunay waan hayti su-aal biology jawaabtiyo ku biyan su-aalaas may buwaato sax
yaaqay hiin neeftan hiiridayteen galyaa dhatee ku dhisidayna waa e lama dhibcood daynuunay ha
maya arta ilaa si dhibacmay kastiin waa edhaylakeeda to sax e yow waa e alaa i haal haatoy mas ay haanay husni mabnoo qaado korto lama dhibcood daynuunay may shal gooya maadaama lama lama jumlaan meelna ka jaray tookon tafaariga meelna dhikay hal dhibcood may baa dhikay farmashiga suuqa bogoleeta ee macruuf lungarwa ya dhikay dhibcado kalean maku dheerow tooko farmaashi la hadhaki tankalanta likuweydiye to farmashida hadhaki ولا لما لا lama dhahay ma اه بولك ولا تماي ma to farmashida hadhaki someele oo to ho farmashida dhiki tankalanta likuweydiye iska baaro isbitaallayma Ha.
xayaat hosbitaala dhiki tankalean lamaada sayti hay ku shal qaadoy ما جرين تحيات ما تجيس
dhididku argaayta ba legdan ba ka jare mar marka way maruubay ha meesha daariyada lama dhibcood ood lam lam milan shinshal dhigi daynunay baraawo hallo horseed halo radio wartan horseedan diyaar garooba su-aale koowaad oo chemistry e wali bandhiyaase satan khasaar qiimiga hydro oxide haddii aad haysata b o h lamid e shan dhabiisin toddobaatan marlamaada kanaga kemistriyu horseeda iskule welibaan dhiyaase satan hasaar qiimaga haydaro oxide haddii aad haysata b o h lamid e five point seventy mar saddexaada kanaga hasaar qiimaga haydaro oxide haddii aad haysata b o h lamid e shan dhabiisan toddobaatan jawaabtaasiin ku rajayaana insha allah
bartanaa jire buuga tartanka garkaa ku dal haa wal barti bajeedada la
hallow orseet halo radio warsan jawaabta
su-aalas jawaabtiye maxaala wali sanagadi doonte lama dhibi eber eber times ten to the power minus six malority kanag
two ama eber dhibi eber eh, lama dhibi eber eber lokodhabi tumon likijibari minus six molarity
mar saddexaad kanag
lama dhibi eber eber lokodhabi tumon likijibari minus six molarity ama n saxii qalaad guddiga
waayahay su-aali lu weydiiyey tartamayaasha
horseet ee.
xaafadda horseed jawaabta su-aalaas iyo ku biyeen waybuwaa too sax aan hayna hallow doonunay waayahay jawaabta guddiga raallaada raallahada waqtisin kudhi saaxiibeyaan raallahada su-aali husni su-aali warsigii tartamayaalka Mara Waydari.
horseed oo habaal martiisii ka faa'iidaystaan liin hordhiki tartamayaalka deegaanka daynuuna iyo liinweeri nasiib wanaag jawaabna su-aala jawaabtee meelbuwa hal dhibic sagaal sagaal shan mool per liter ama ama eh, two mool per liter kanag Eh, su-aala jawaabtee meelbuwa hal dhibic sagaal sagaal shan mool per liter ama two mool per liter hallow daynuni hoo oo ku faa'iidaysada la er- so- sohoo eri fadeen Hmm.
may ninka deg deg degna ero koro laakin hoysan san eri fadna shuble isku heedan ee
ada markuun halow balakera dowhama dowa stuudia maka jarto banaakas ba jarte may ma iyo ninku jeesit ad may yah stuudia maka jarto dee daynunay may stuudia ma fadhan banaakas ba jarana may siyo ninku ku jeesit may horta inteen faa'iidaysi lahayd inte-
ama marjo jida fadhiyaan ina tare wala jidka hadmaya daada may meelo may oo maya horta faa'iidaysiga qorshe ee, se- nidaamka hay hal mar intii lan weeri ahayd halka mar ma dheegneed intaan lan weeri anaka dheegi haye maxaan stuudiakii kala jarno marma dhigaa waayahay su-aalaha dareerta waliba laha daynunay hallow daynunay hallow daynunay halo radio warsan macalin way gaari
hallow daynunay halo radio warsan
dhibcoodna dhara doogna hooba afhayaanada walanhayna doosho dheegna hoo ilahralkanagida daynuna dhega fura su-aali lamaad oo kemistry ee welibaan dhiyaasa satan haddii qasqaska b o h kii shay-eey ama kii shay-eey tun-i kow dhabiisan toddobaatan ilii hasaar qasqaska b h ka marlamaada kanaga su-aali lamaad oo kemistry ow haddii qasqaska b o h kii shay-eey tumi kow dhabiisan toddobaatan ilii hasaar qasqaska b h-ka mar saddexaada kanaga daynunay dhaga fura kemistriyu haddii qasqaska b o h kii shay-eey tumi kow dhabiisan toddobaatan ilii hasaar qasqaska b h-ka jawaabtasin ku rajaan insha allah bartanaa jire buuga tartanka garkaa ku dal taala
hallow daynunay halo radio warsan jawaabta
jawaabta waliba waa lama dhibi lama afar
dhamaystir su-aalo waana kanag
waa lama dhibi lama li perimeter
kanag
lama dhibi lama afar mol mol perimeter markii inka damboytee fursadka siye baalan ilaa ku hadalnay jawaabta kanag
lama dhibi lama afar Nool Benitez.
ber
Nool Bitter.
markii inka damboyti koo wareegida doona kanag jawaabta والله ولا بالمرقاسم والله Ili Lama Diri Lama Benitez.
sax iyo qalad guddiga Nool Benitez.
waayahay ee su-aalii kemistriga hayti ee lagu weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynunay jawaabta su-aalaas iyo ku biyeen waybuwaato sax ee ياس دينونا لما تبغى لما لما بغى تماو لهذا انقراس اهلا وسهلا ومرحبا بكم بيد مفتوح يا ترش لانك ما يقول هذا كتكوت والله هم بوغي كتكوت كلا كتكوت اللي كويس هرتنا kadowdayna macnaha ما كتكوت افرابي ولا اللي هي كويس dadkooda ها يجيو نيرا ذن
gur af maa kastaa oo kule tangle يجيو ma ma e دورة يا ابو لو ma ma seeg يجيو heeso ay hadeed
لما تبقى تقضينونا ما يبقى عندك سيدي هداي هاتو ترمشي معروف عندك لكن ابوانك ما يوقف ما ما شيء اللي انا مرتو انا ما لي راس مدام الله دبتو ما ما لي ديغي وانا دكور كدد على ديكولا يولن كساي
su-aalo meel dhig jidheeraga dhan oo dhaaf anoo koos سؤالك ما بدك ترمشي معروف يونا اسبتال كحياة يلا يا هب عندك دينونا ميلك ويديسن لما لما بدو باتن ترش ويكو كغوليس ما بلاري ترش بود بود كسويرو حناقي سواي وادب وبيو وويرو su-aalogi dhextaalka iyo weerarka وابصرايا dhawaaqa وابصرايا وابصرايا day hali hali hali su-aal la warsaday maana kastaase طب عداه su-aal la warsaday maana haysa kastaase xusni daysuwa dooba abwaane hali weerar su-aal la warsaday maana haysa kastaase Mhm.
dub edda magaaji sheega leeyahay neeli mbadanyin gobolka mbadanyin sheeg boqoolan mbadanyin boqool boqool reer boqool ahaas dub edda أنا leeyahay بقول ما هذا أنا بقول بقول دب دميل إن كوري أنت بدك أرجو هاي تاني
su-aalogi dhextaalka iyo weerar معناه لما حافظ سؤالك كسر كنا صدانا حتى لها تبع بشيء سوي لما سؤالك أو حتى لك تبينا يا جلام ما بنا هدي أريان أور كهور مرين تديجان كديدو سؤالك يا ما بقتا شيء dadka teleefonka le in sheeg si lahan weeraya يا si lahan weera أنت برا يوري ha marka sheeg mayba sheega saame cabduqaadir maxamed aadan zoobe cabduqaadir maxamed aadan zoobe amintiisi dhaladi meeliusi ka dhaladi ha yalasin fadee cabduqaadir maxamed aadan zoobe amee dhaladi inteele ka dhaladi yalasin fadee mayba anaha ka sheega saame teleefon lambarka shan shan sagaal shan siyeed toddobaatan ili eberli hal shan shan sagaal shan siyeed toddobaatan ili eberli hal shan shan sagaal shan siyeed toddobaatan ili ha ka sheegasan may baanaha sheegasaana cabduqaadir maxamed aadan zoobe amee dhaladi inteena ka dhaladi eberli hal shan shan sagaal shan siyeed toddobaatan ili ha ka sheegasan halo salaamu calaykum dhegeysti qadka ha gali waana ku gohe halo salaamu calaykum halo haye su- su-aalo ku jawaab hamara ka dhaladi ah maywele sarta zoobi dheegdino adoo suugeeday bakaara imeelhoyalakeenkadari buulhoyalakeenkadari waayahay dhegeystigihiga ku gudwaan hamar ma ka dhalano dhegeystigihigiya fiiriyaan cabduqaadir maxamed aadan zooba amee dhaladi inteena ka dhaladi walaalayaalow samaadisa lunfurahay mabakasama baytana anila way dhigay okay halo salaamu calaykum
sumcadiis waa
halo cabduqaadir maxamed aadan zooba amee dhaladi inteena ka dhaladi
weerar teleefonka bedelay ha
raa lahaada teleefonka may bahnoo luweerahanoo weerasaana shan siyeetun konton
kanagna marka eberli hal shan konton ma- eberli hal shan siyeetun soddon konton i sidde eberli hal shan siyeetun soddon konton i sidde eberli hal shan siyeetun soddon konton i sidde yahanu weerasan halo salaamu calaykum haye su-aaluku jawaab cabduqaadir maxamed aadan sooba amee dhalad inteena ka dhaladi
wallahi bai kuya zofi sai halishan da dabai dhegeysiga higiya fiiriyaan halo asalaamu calaykum halo سمعت مفروك انها
وعليكم السلام عبد القادر محمد آدم صوب عم يقلد انت هناك العربي انت كالعربي بولو برد مقاقع
مختار محمد يا
مختار محمد إبراهيم مختار محمد شان إبر شان سيتي أفرتم يا أفر maya maya kan lahataa weerahay
إبراهيم مختار محمد nambarka sheeg de لمبركة شيك لما لما يا ميرلي لما تميلي إيرتيا إبر سقال كنت لما طنطي لما حافظ غير كلام xaafada daarusalaam waa yahay ha mayb waan dhegeystiga ku faa'iidaysan yaabe ba abduqaadir maxamed aadan soob saale shantee dhaladikii barnaamijka intani way banaaka seebay eed hankooday hanaga bee dhalay sagaali shantee nii baan dhalanay soob oo dhaladida kuligay baan hadhigay saale shantee dhaladikii su-aal lamaatan kadib su-aalo lamaad ee maalinta isu dhalada iyoonay belle is sanadka isu dhaladi abduqaadir maxamed aadan zooba ma- magaalada iyo qoran magaalada buuli burdug walha sheegay maalinta belle isu dhaladi iyo sanadka isu dhaladi yaa dhafadeen maalinta belle iyo sanadka isu dhaladi
هي عمرك واك تليفون سمع عادي سكين فلوس صح الو ده halo haye amminta isu dhaladi yaa dhafadeen maalinta belle iyo sanadka isu dhaladi
may waahaa dabadii may ahaydee kontabiyadii
amminta isu dhaladi waha sheegi may balafaday miy magaalada iska dhaladi iyona taariikhda isu dhaladiba su-aalo koowadaha ti walha sheegi hadda may balafaday belle iyo maalinta iyona sanadka isu dhaladi uma umulsiis maayna iyada umaasanta naftirka yaabanaay la umulsa la sheego korelaay naftirka iyadan yaabanaay waayahay dhegeysighigiyo fiiriyaan haddan halo asalaamu calaykum haye su-aalo ku jira cabdiqaadir maxamed aadan sooba maalinta isu dhaladi beli sanadka isu dhaladi waa jabsaha walaahi tan umulsada la sheego korta umulshadana ama ku dhuntay balaa unu su-aalaha ka keenay daad halow halow aa cabdiqaadir maxamed aadan zooba amee dhaladi maalinta iyo beli sanadkuusa dhaladi ee la fadaa taariikhda iyo anay magaaliska dhaladi wala sheegi maalinta maa iyo beli sanadka la fadee beli sanadka beli sanadka Oct- october october kun sagaal boqoltum iyo sagaalkii waayahay dhegeystigaasi mabang male dhina male dhina male mal dhegeystiga igu fiiran halow haye ku jawaab su-aala cabdiqaadir maxamed aadan sooba maalinta isu dhaladi beli sanadka isu dhaladi laba kun labaatan ka dhaladay biligeen wallaahi ila bilaayeen balayd cabdiqaadir maxamed aadan sooba bisa dibadoo la jaaray maaha waaye wallaahi su-aalo bersho jawaabta waaba ka koodayaas wallaahi halow halow ah failana mebel koofaday su-aale ee cabdiqaadir maxamed aadan sooba maalinta iyoona bilii sanadkiisa dhaladay yaa qaamantiisa dhaladay ana fadaay haa maalinta bilii sanadka bili juun waayahay magaaga sanadkan aan maxaa yeertay waayahay mukhtaar intee u- mukhtaar melkan dare mukhtaar isaaq cali xaafadda unahay teleefon nambarka ah shan eber shan labaatan kow afartan ili waayahay dhegaystigu mukhtaar uusan dayninahno weri ya sheegay su-aalii lamaad ee haayta bele iyo nay sanadka oo usa dhaladay abdulqaadir maxamed aadan zooba intana baan kugu Sheegay jawaabta.
gudubaana ha Saari.
juumeri Ya.
juum
Sug ya.
Tumi sagaal.
Su'aalo fiirno sug.
Juun Eh, tumi su'aalo sagaal waliba fiirno.
waa, Sheeg maalinta bisha sanadka iyo magaalada uu ku dhintay iyo qornayd.
ma aan magaalada la jartee Ha magaalada iska dhimed yaa ka jarta.
dib adaas yaa nimanka darneed Marka marka waqtigan aad iska badan. khiyaare idaacadda warse ee magaalada baydhabo iyo nolol dareerta muujada f m k lama kaartis waliba sinkuraal garaani intiyarayti ee awooda shalmoqonayni oo su-aalo un hakeeni waliba markaas baariska haynay ee, dacwo dhiniga horseed kukoyti su-aali una weydiini oo kemistriga hayti joobtiyo bien yaa hajaraani dibnaan dhugunsadaani waliba aan weeray horseed Eh, wali ka nagaayana qaabka jawaabti duuban oo dhegaystayaalka iyo xaafadoba dheejiyi doona bad laakiin inti oo eh, unan dheejinamay la eraay jawaabtaas yo an weere eh, horseed qaabkii on sheegana ka nagaayan haddii duubana si- duubantasan dheejiyi doona qaabkiiyo hore in sheegan si kuduwan haddii in sheegan walila ku jaray lama dhibcood horseed tooba ilaahay raala ka nagada ee, guddiga madashuureen iyo saaska afgordeen haddii sidii saxahayd yo kanageen oo hore in sheegen hoob yo in sheegan isla dhugusdaanan hooba qalad haytay saas un madi hore ka qaladnina walmay ku jari doona hooba ee, sax nagatona ee, ansaxa doona laakiin haddii si sidii horan hayniyo ka dhawaaqan oo wakti badannana geliyan barnaamijkan iyo darti on hakadi wali ku yaro doone lama dhibcooto ilahay raalkanagada hallo horseed hallo horseed hallo horseed waayahay eh, meelaanku gudubaana horseed waliba laku yaro doone lama dhibcood eh, sababto isadajeer aan weerni na dheegu waayeen Eh, saas haatow eh, barnaamijkan hakada geliyeen guddi wali ku cosaane dhibcooyinka horseed inti lama dhibcood iyo ku jaran oo ilahay raala ka nagad dhaxtaal ku bacda su-aalogya dib an weedada doon insha allah
subaanin badhihe iriisiyaa hanin batay bulshoodiyaa israatee bilaan ii megele waa cusubaa nin badhiyey iriidiyaa hanin batay bulshoodiyaa israatey bilaan ii megel barbaartiyaa iska duubintey ilii bushiisinhaytay ilii bushiisinhaytay kaberegsatood
hallow daynunay hallow radio warsan hallow horseed
hallow radio warsan waayahay eedan mahadsantiin ee su-aalaha dareerta weliba waa su-aal xisaabe welibaa laha horseed hallow horseed hallow radio warsan su-aala toban saddexaad ee tartanka uu ka dhiga anfura welibaan dhiyaase satan hasaar wareega lamaji baarane dhiniyaalsheena eyi li sentimitir marlamaada kanaga xisaabu weliba iskulaha horseed su-aalo weliba dhiyaase satan hasaar wareega lamaji baarane dhiniyaalsheena eyin li sentimitir mar saddexaada kanaga hasaar wareega lamaji baarana dhiniyaalshee eyin li sentimitir jawaabta sinku rajaan insha allah
baratayaa jire buuga tarte darkaa kudal baratanaha jire haa wal barti bajeedadaal
hallow horseed
hallow radio warsan jawaabta
bismillaah su-aala jawaabtiye mayban hadaase sum ilama sentimitir kanag
sum ilama sentimitir sax iyo qalad guddiga waayahay su-aale xisaabtahayti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas mayba waa too sax aan hayna hallow daynunay hallow radio warsan jawaabta labaatan iyo afar sentimitir sax iyo qalad guddiga su-aale la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed gordu waayeen way bahdisu ku faa'iidaysaen hortaale tartamayaasha daynuunay daynuunay jawaabta su-aalaas iyo ku biyeen wayba waa too saxe hal dhibcood oo faa'iidee idey idey idey waa bura idey idey waa bura hal dhibcood oo faa'iide ee daynuunay garaasi ah nin kaarori tarash hore makin sheegnay nin kaarori lagama daba qutumo haddii kale wuu ku tubina ishuu tubkaa gelina daynuuna yuuba kooroorta hanka daba qutuntay haddii kale siintubidaana ila tof yotinku kiyaan hal dhibcood oo faa'iide ee daynuunay inta dhikee may baa dhikay ha umar dhaariyan dhiibiyaa qayka saasa min reer duuniyna waytan hallow daynunay hallow radio warsan hallow daynunay hallow radio warsan su-aal inka damboyti ee tartanka uu ka etumi afraad dhiga anfura welibaan dhiyaase satan hasaar dhiniga lama jibaarana bedsheyna eyi boqol afartumi afar sentimitir lama jibaaran marlamaada kanaga daynune iskule welibaan dhiyaase satan hasaar dhina lama jibaarana bedsheyna eyi boqol afartumi afar sentimitir lama jibaaran mar saddexaada kanaga hasaar dhiniga lama jibaarana bedsheyna eyi boqol afartan iyo afar sentimitir lama jibaaran jawaabta sinku rajaan insha allah
baratayaa jire buuga tartanke darkaa kudal bees maltadaayo haa wal barti bajeedaalku bees maltadaayo haa wal barti bajeedaalku
hallow daynunay hallow radio warsan jawaabta
jawaabta waliba waa sum ilama sentimitir kanag sum ilama sentimitir sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii indamboyti tartanka ee hayti su-aal xisaabe waana la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay jawaabtii oo su-aalaas ku biyeen wayba waa too sax e lama dhibcood
daynuunay lama dhibcood ah. Ya. yaahin yaahin waliba yaahiyay idki ama doogi maxamuud haaji maxamed tarash walyarku hor dhinigay bedatay ayaa fadhiyey muddo labaatan iyo dhowr daqiiqa eba madheegna odshay ha walaha babalaawahay oo haddaba inuus roogi la dareensahay laakiin ninkaa rooriya kanagada aniyubakutabi daynunay garaasia daynunay garaasia fooqal caqliyu kan ya maadaama uu aad usubtaan waxay dhawaayaan oo soonkan dhan ada meel jirta iyo boqole jirta iyo inta geedi meel ay jirta laakiin ogayna oo uu ka ada baydhoo kan korey to studio anakin korey maadaama sidaas aata marta qaada niilata hadda martigaadkii nin siin kuroyn waa marta qaada niilata marta qaada waayahay afwaana eedan mahadsantiin weliba ku wareejiyey maxamed daaq iyo natiijada siuusa aan ka dhawaaqo ilaa ilaala ka nagada
waayahay meeba hadeernay halageyna ka dhawaaqi lahay natiijada xaafadooda mushaar fartamay meesha waxaana qorsheed ee iyo weliba deegaanka baynuunay b xaafad walba meeha aan la haysay inay la warsado todoba su-aalood horseed ee mayba la warsay todoba su-aalood mayba ku jawaabana afar kumad ee hal su-aal daboosha mayban ku gooyayna anshax xumida suufiyan taasdartiya mayda ku weyna bidigood kihiiyoy daynuunay b iyana mayda warsaday todoba su-aalood mayba ku jawaabeen se sax ee todobadaba un ku jawaabeen hal su-aal oo habaal martay xaafad hooseed ee ay faa'iidaysadeen taasdartiya mayda ku weyna tun iyo shan dhibicood haddana dhibo wadartiyo marlamaadkanaga horseed ee oo liqoyti lidhibicood iyo daynuunay b oo liqoyti tun iyo shan dhibicood kanag natiijada maxamed natiijada hoobaana kanaga horseed ee mayba liqoytay lidhibicood si guud macnahan kanag anta su-aale la weydiiyey walaa horseed ee mayba la warsaday todoba su-aalood mayba ku jawaabeena afar kumad ah siye dhibcooda lahaada lahaayeen mayba laku jaray lama dhibcood oo anshax xumo lanku gooy saas dartii lidhibcood haysadaan daynuunay b todoba su-aalo la warsaday todobada base sax ayaan ku jawaabeen hal su-aal oo horseed habaal martin ku faa'iidaysadeen saas dartiya tumishan dhibcooda lakuheen
waayahay eeda mahadsantaa ee hamiin dambe lama tartana dhii doona oo ilaahay raala ka nagada lamada tartan dhii doona weliba nagadaayana oo lama sac hamiine mamadila hadeera idaacadda warsan tartanka koowaad ku baha doona weliba ka ballansana isha e iyo horseed e marlamaada ka nage hamiin dambe lama tartan ama afar kooxood iyo tartamasii doona lamada kooxood hora oo lama saac madi saacada inta diyaar garoon lagu baahanyi oo tartan lagu rajayo wali waaye isha e iyo horseed e madi saacadaha deerta saddex saaci bar weliba tartan xiise lagu rajayaane oo isla hamiin dambe e daarusalaam b iyo daynunay e marlamaada ka nage hamiin dambe madi saacadaha deerta sadde saaci bar tartanka lamaad weliba gala doonana daarusalaam b iyo daynunay e wali ku cusbaane oobana dhiigahayeen xaafado isha e iyo horseed e hanti lamasac amiinima tartanka laka bilaabo doonayo sadisa iyo bar isla hamiin damba daarusalaam b iyo daynuuna ena diyaar garooben oo ilaahay raala ka nagada guutaan barnaamijkii abagabayaan akhyaar ee nuxusaasina daras yahay cabdulaahi aadan nuur cabdulaahi jecel iyo barnaamijkii ila daadihe weliba aan mahadnagay abwaan maxamed xaaji maxamed yarow tarash iyo faarax xuseen xaaji weerow maleelo oo isuna dhiniga camerada uu kanin qaabilsanaay maxamed deeq iyo maxamed salaad iyoon ang mahadnagay wali kale ang mahadnagay farsamayaqaanka maxamuud cabdulaahi gaabsha waliba kale ang mahadnagay bilaal hilaal sheekh shuceeb iyo macalin cali guutaan jadwalka idaacadeed iyo tartankii amtaha gebagabeen amtahmin dambe jad brograamkan oo kale oon dib u kulmi doono saa iyo amaana allah